بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت ايهما شاء ويجوز وxa bannaan lilmusaafiri musaafirka waxaa u bannaan an yajmaca inuu jamciyo bayna aduhri waalcasri duhurka iyo casirka inuu jamciyo fii waqti ayihimaa shaa-a labadooda midii uu doono waqtigeed dhexdeed inuu jamciyo wa bayna almaqribi waalcishaai iyo maqribka iyo cishaha inuu jamciyo fii waqti ayihimaa shaa-a labada salaadood mida uu doono waqtigeeda dhexdeed inuu jamciyo waxaan ka soo baxnay qasriga iyo xukunkiisa iyo shuruudda looga baahan yahay qofka salaada qasrinaya sheikhu raximahullah markaa kadib wuxuu ka hadlay masalo kaloo ku saabsan qofka musaafirka salaadiisa oo ah in la jamciyo bayna salaatayni fi safar bayna alduhri waalcasri wa bayna almaqribi waalcishaa jamciguna wuxuu leeyahay laba nooc jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir salaada in la jamciyo jamcu taqdiim jamci lasoo hormarinayo iyo jamcu taakhiir oo ah jamci la dibdhigayo oo gadaal layskugu geynayo labada salaadood haddii salaatu duhri waalcasri la jamciyo fii waqti duhrina la jamciyo maxaa la sameeyey waa jamcu taqdiim haddii duhur iyo casr la jamciyo laakiin fii waqti اlcasri la jamciyo labadooda waa jamcu taakhiir maqrib iyo cishana waa sidaas oo kale qofka markuu musaafir yahay waxaa u bannaan inuu jamciyo duhur iyo casr iyo maqrib iyo cishaa arrintaasina waxaa u daliila axaadiid fara badan oo uu ka mid yahay xadiid ibni cabaas radi allahu canhuma qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yajmacu bayna salaati duhri waalcasri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jamcin jiray salaada duhur iyo midda casir idaa kaana calaa dahri sayrin haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dul sugan yahay socod hadduu markaas socdo uusan degaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jamcin jiray bayna aduhri waalcasr jamciga salaada labada salaadood la jamcinayo qof walba oo musaafira miyaa salaada jamcinaayo mase musaafir asigoo ah ayaa haddana xaaladaha qaar uu jamcinayaa qaarna uusan jamcinayn xaaladda salaada la jamcinayo waa idaa kaana calaa dahri sayrin sida xadiid ibni cabaas ee hadda aan sheegno ku jirtay idaa kaana calaa dahri sayrin waa haddii nebigu calayh isalaatu wasalaam uu socdo macnaha waxaa loola jeedaa hadduu safarki hayo xaaladaas oo kale ayaa xaajada iyo baahida jamcigu taagan yahay alimaam ibnuqayim raximah llah fii zaadi lmicaad wuxuu yidhi walam yakun min hadyihi sala allahu calayhi wasalama aljamcu raakiban fii safarihi hadyiga nebiga calayh salaatu wasalaam kama mid ahan aljamcu in salaadaha la jamciyo raakiban fii safarihi asigoo gaadiid saaran fii safarihi safarkiisa dhexdii kamaa yafcaluhu kasiiru min annaas sida ay samaynayaan buu yidhi dadka badankood walal jamc mana jamcin jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam xaala nusuulihi aydan xaaladda uu dhulka degan yahay ee uu deegaan iyo meel uu ku dego uu joogo ma jamcin jirin wainamaa kaana yajmacu idaa jadda bihi sayr wuxuu nebigu salaadaha jamcin jiray idaa jadda bihi sayru haddii socodku uu la degdego hadduu socod ku jiro socodkaasna uu rabo inuu degdego ayuu salaadaha jamcin jiray maalan duhurkii wakhtigiisaa la joogaa wuxuuna rabaa casirkii inuusan degin uu safarkiisa sii wato hadduusan jamcin hadhowti maxay kalifaysaa asoo safarka ku jira inuu ku qasbanaado inuu safarkiisa hakiyo ou salaadii casir tukado taasna mashaqaa ugu jirta sidaa darteed markuu rabo inuu si fiican u socdo salaad duhur iyo casir uu jamcinayaa maqrib iyo cishaa buu jamcinaya markuu duhur iyo casr jamciyo fii waqti duhri casirkii ma hakanaya casirkii ma hakanaya socodkiisuu sii wadanaya laakiin nebiga alay slat slam oo meel degan gaadiidkiisa iyo awrtiisu u furan tahay salaad ma jamcin jirin calayhi salaatu wasalaam hadduu meel degan yahay salaad ma jamcin jirin mana jamcin jirin calayhi salaatu wasalaam asagoo gaadiid dushiisa saaran sida in badan dadka ay samaynayaan kamaa yafcaluhu kaiiru min annaas yacni gaadiidka dushii asagoo saaran oo socda waqtigaas wax ma jamcinayo laakiin markuu rabo inuu aada u socdo rabo inuu degdego nabiga calayh isalaatu wasalaam markaasuu jamcin jira bayna salaateyn markaasayna muuqataa xaajada iyo baahida loo qabo aljamcu bayna salaateyn markaasay xaajadeedu muuqataa idan ma ahan qofka musaafirka fii kulli axwaalihi inuu salaadaha jamcinayo maaha xaaladihiisoo dhan maahan waa xaaladaas gaarka ah ayuu salaada jamcinaya xadiid ibn cabaasna waa ku jirta ida kaana calaa dahri sayr wuxuu yidhi ibnu qayim waidaa saara caqiiba asalaa waa xaalad labaad wuxuu kaloo nebigu salaadaha jamcin jiray idaa saara haddii uu socdo caqiiba salaati salaada gadaasheeda kamaa dakarnaa fii qisati tabuuq sida aan ku sheegnay buu yidhi qisadii tabuuq qisatu tabuuq nebiga calayh isalaatu wasalaam waa jamciyey salaadaha waa xadiidi mucaad radia allaahu canh fii sunani abi daawuud ku jira wuxuu yidhi ana nabiy sal slama kaana fii qaswati tabuuq ida irtaxala nabiga calayh isalaatu wasalaam hadduu gaadiidka rarto qabla an tartafica shamsu intaysan qoraxda kor u soo bixin ka hor akhara duhra duhurka ayuu dibdhigayaa xataa yajmacahumaa ilaa uu u jamciyo ila alcasri casirka yusalliihimaa jamcan labadaas salaadood jamci ayuu tukanayaa waida irtaxala hadduu rarto bacda zayqi shamsi markay qoraxda zuusho kadib salla duhra waalcasra jamiican duhr iyo casr ayuu tukanayaa uma saara kadibna nebiga calayh isalatu wasalaam waa soconaya wa kaana wuxuu aha ida irtaxala hadduu rarto qabla almaqribi maqribka hortii akhara almaqriba maqribka ayuu dibdhigayaa xataa yusalliiha ilaa uu maqribka tukado maca alcishaai cishaha maciisa waida irtaxala bacda almaqrib hadduu bacda almaqrib gaadiidkiisa rartana cajala alcishaaa cishaha ayuu dadejinayaa fasallaahaa cishihii ayuu tukanayaa maca almaqribi maqribka maciisa xadiidkan saaxibu tadhiib waa sheegaya xadiid mucaad radia allaahu canh wuxuuna tusinayaa nebiga calayh isalaatu wasalaam fii qaswati tabuuq inuu salaadaha jamcinayo wayajuusu lilxaadiri qofka xaadirkaana waxaa u bannaan fi lmatari lilxaadir waa qofka deegaankiisa jooga in musaafirka ahayn waxaa u bannaan fi lmatari roobka dhexdii an yajmaca baynahumaa inuu labada salaadood jamciyo fii waqti luulaa minhumaa labada salaadood midda hore waqtigeeda dhexdeed inuu jamciyo ayaa u bannaan masaladan sheikhu uu sheegay raximahullah waa masalo culummadu ay isku khilaafsan yihiin waxyaabaha salaadaha loo jamcin karo ma ka mid tahay in matar iyo roob jiro sheikha raximahullah halkaa wuxuu ku sheegay inay bannaan tahay inuu qofka muxaadirka ah aan musaafir ahayn ou jamcin karo labada salaadood haddii roob uu jiro wuxuuna masalada u daliishanayaa xadiid ibni cabaas ana nabiya sala allahu calayh wasalama sallaa bilmadiinati sabcan wa hamaaniyan nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina ayuu wuxuu ku tukaday sabcan wa hamaaniyan toddobo iyo sideed adduhra waalcasra duhri casr waa meeqo waa sideed ragco waalmaqriba waalcishaa maqrib iyo cishaana waa toddoba ragco sabcan wa hamaaniyan saas ula jeedaan duhur iyo cishaa la jamciyo maqrib iyo cishaa markii la jamciyo waa toddobo duhur iyo casr la jamciyona waa sideed fa qaala ayuub ayuub wuxuu yidhi lacalahu fii leylatin madiira waxaa laga yaabaa habeen roob jiray dhexdeed inay ahayd habeen roob jiray inay tahay qaala wuxuu yidhi casaa waa laga yaabaa wa cinda muslimin muslim agtiina waxaa ahaaday fii gayri khawfin walaa safar nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad ayuu jamciyey fii gayri khawfin cabsi la-aan walaa safarin iyo safar la-aan culammada qaar kelimadda ah madiira ee uu casa ku jawaabay ayuu markuu yidhaahday lacalahu fii leylatin madiira wuxuu ugu jawaabay casa riwaayadaasi roobka sheegaysa culamada qaar a wargeliyeen oo waxay yidhahdeen xadiidka lafdigiisa saxiixa waxa waay min gayri khawfin walaa safar nebiga calayh isalaatu wasalaam salaad ayuu jamciyey cabsi la-aan iyo safar la-aan idan muxuu u jamciyey qaar waxay yidhahdeen waa jiranaa qofka markuu jiran yahana uu ka baqaayo salaada kale inuu awoodi waayo inuu gooni u tukado ama labada salaadood inuu gooni u kala tukado uu awoodi waayo waxay yidhahdeen jamcigu waa u bannaan yahay marka nebigu wuxuu u jamciyay bay yidhahdeen liajli lmarad ee ma ahan liajli lmatar roob dartii ma aha culamada qaarna waxay yidhahdeen xanuun ma jirin safar inuusan jirinna xadiidkaana lagu sheegay cabsina ma jirin salaad markaa loo jamciyo ilaa cabsida waxay ka mid tahay waxyaabaha salaada loo qasriyo loona jamcinayo cabsidu waa ka mid salaatu lkhawf qasriyaa ku jira soo maha xataa haddaan musaafiriin la ahayn oo dadka guryahooda ay joogaan ama deegaankooda ay joogaan haddii salaatulkhawf la tukanayo waa la qasrinaya laba ragca la tukanayo marka waxay yidhahdeen nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu u qasriyey waa liajli lmatar riwaayadan fii leylatin matira dhahaysa ayaa laga fahmayaa bay yihahdeen in roobka awgiis nebigu u jamciyey calayh isalaatu wasalaam laakiin jamcigaasi ma jamcu taqdiima la sameynaa mase jamcu taakhiir waa jamcu taqdiim fii waqti luulaa minhumaa bu waa qayday labada salaadood midda hore waqtigeeda ayaa la jamcinaya qaala faslun wa sharaa'iطu wujuubi اljumuca sharaa'id horaha soo marnay waa jamcu shard shuruudaha jumcaha uu ku waajibayo sabcatu sabcatu ashyaa waa toddoba shay alislaamu wاlbuluuqu wاlcaqlu wاlxuriyatu wاldukuuriyatu wاsixatu wاlistiiطaan wa sharaa'idu wujuubi اljumuca aljumuca wuxuu la jeedaa salaatu اljumuca shuruuda salaada jumcaha ay ku waajibayso goormay qofka waajib ku noqonaysaa toddoba shardiya loo shardiya markii toddobadaa laga helo qofka jumcuhu waa ku waajib aljumuca miimku waa muhallath min xayثu اluga miimka waxaa ku bannaan atatliif bimacnaa saddexdii xarako in la shaqlo ama waxaan dhihilaha saddex in macnaha laba xarako la siiyo ama la reebo aljumca miimka markaa waa la reebaya iyo aljumuca oo miimka la godayo iyo aljumaca oo miimka la kordhigayo waxaana ugu fasiixsan fi luga bidami lmiim markii miimta la godayo laleeyahy aljumuca ayaa ugu fasaaxo badan ayadaana ugu caansan oo ugu mashhuursan in la yidhaha aljumuca jumcaha marka wuxuu ku waajibayaa toddoba shardi markii la helo qofku ku waajibaya shardiga koowaad alislaam alislaam maxaa ku baxaya wixii islaamnimo ka soo haro kufriya maxaa yeele qofka hadduu gaal yahay waxba laga aqbali maayo shardiga labaad waa albuluuq hadduusan qaangaar ahayn hadda mukallaf maahan shardiga saddexaad waa alcaqlu alcaqlu maxaa ku baxaya aljunuun waalli baa ku baxaya qofka majnuunkan waa marfuucu lqalam waalxuriya alxuriya waxaa ku baxaya addoonnimo addoonka jimcuhu waajibkuma aha waaddukuuriya waxaa ku baxaya alunuuhiya oo dumarkiia ku baxaya wasixatu caafimaad waxaa ku baxaya almarad walistiitaan iyo qofka inuu yahay qof meeshii degan waxaa ku baxaya musaafir toddobadaa shardi haddii qofka laga helo jumcuhu waa ku waajib toddobadan shiika halkaa uu ku sheegay raximahullah toddobadaba axaadiidaa ku soo aroortay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday aljumucatu waajibun aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fii jamaacatin ilaa arbaca afaruu soo reebay calayhi isalaatu wasalaam afartaas jimcaha waajibku aha cabdun mamluuk addoon la leeyahay aw imra'atun ama haweeney aw sabiyun ama cunug yar aw mariidun ama mid xanuunsan musaafirkuna wuxuu ku jira xadiid jaabir idan qofka hadduu yahay qof jiran jumco iyo jamaacaba waa macduur min acdaari اljumuca waاljamaaca waxaa ka mid a almarad oo qofka hadduu xanuunsan yahay jamaacadana waa ka haraya waa u bannaantaha inuu ka haro jumcahana waa u bannaantaha inuu ka haro shuruudaasi markaa toddobadaa haddii la helo qofka waxaa ku waajiba inuu jimcaha yimaado waciid daranaana ku soo arooray qofkii jumcaha ku waajiba ee jumcaha xaadiri waaya oo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhaahday xadiid uu wariyey ibnu cabaas radia ibnu cumar radia allahu canhu iyo abu hurayra nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahday layantahiyanna aqwaamun can wadcihim اljumucaat أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين waxay qola ka reebtoomayaan oonay ka harayaan tegidda ay ka tegayaan jumcaha ama allah subxaanaه wa tacaala wuxuu khatimayaa ou daboolayaa quluubtooda kadibna waxay ka mid noqonayaan min alghaafiliin kuwa moogaal ghaafiliinta ah oo dikriga ilaahay subxaanaه wa tacaala moog ayay ka mid noqonayaan macnaa allah qalbigooda xiraya ilaahay subxaana wa tacaala qalbigoodu daboolaya waa waciid daran waa waciidkaasi daran wuxuu ku wajahan yahay dadka jumcaha uu ku waajibay ee aan jimcaha xaadirayn waana dadka toddobadan shardi laga helo qof muslima qaangaar ah caaqila xor aan addoon ahayn caafimaad qaba musaafirna aan ahaynoo deegaan asoo intaasoo dhan ay ku dhan yihiin hadduu jumcaha ka haro waciidkaa daran uu soo gelaya wuxuu khatar ugu jira in ilaahay qalbigiisa daboolo subxaana wa tacaala oo khayr oo dhan qalbigiisa laga xiro wa sharaa'idu ficlihaa samaynteeda shuruudeeduna alaaatun waa saddex wey in la sameeyo jimcaha lala yimaad waxaa loo shardiyaa saddex shardi an takuuna albaladu misran aw qaryatan magaalada jumcaha lagu tukanayo ama meesha lagu tukanayo beledku waa inuu noqdo magaalo misran waa madiina kabiira waa magaalo weyn aw qaryatan ama tuulo inuu noqoto wa an yakuuna alcadadu arbaciina iyo afartan cadadka ama tirada inay noqdaan afartan qof oo min ahli اljumucati ka mida dadkii jumcaha min ahli اljumuca yuu ku saarayaa dadkii shuruudaha lasoo sheegay aanan laga helin min ahli اljumuca ciyaalka ma ka mid yihiin kama mid ah waa ku saaray meeshaasi yacni wuxuu leeyahay shardigan labaad ee afartanka ah waxaa shardiya afartankuba inay yihiin min ahli اljumuca haddii maalan soddon iyo sagaal ay yihiin min ahli اljumuca kan afartanaadna cunug yar uu yahay waxay leeyihiin jimco ma ansaxayo jimco ma jira meeshaasi shardigu waa afartan afartankuba waana inay yihiin min ahli اljumuca wa an yakuuna alwaqtu waqtiguna waa inuu yahay baaqiyan mid baaqiya waqtiga jumcaha waa inuu baaqiya fain kharaja alwaqtu hadduu waqtigu baxo ow cudimat ishuruudu ama shuruudda la waayo sulliyat duhran duhur ayaa la tukanaya saddexda shardi uu sheikhu sheegay halkan waxaa ugu horeeya meeshu inay tahay misran aw qaryatan inay tahay magaalo ama cala aqal tuulo inay tahay meel tuulo ah oo daddegan yihiin waa inay tahay waxaa ku baxaya markuu ku leeyahay an takuuna an takuuna albaladu misran aw qaryatan waxaa ku baxaya baadiyaha iyo reer guuraaga deegaanadooda kuwaasi tuulo maaha meesha waana degaan waana ka guuraan soo maaha ma ahan deegaan rasmiya oo meesha ka jira tuulona ma ahan magaalona ma aha waa asxaabu lbadwi ma ahan asxaabu lqura mana aha asxaabu lmudun kuwaasoo kale wuxuu leeyahay jumco lagama rabo maaha dadka jumcaha laga rabo waa dad reer guuraayo socoto ah dadka jumcaha laga rabo waa dad magaalo degan haddaysan magaalo deganayna ugu yaraan tuulo degan shardiga labaad dadkaas tuuladaas degan cadadkoodu waa inuusan afartan ka yarayn afartankuna dhammaantood ay yihiin min ahli اljumuca qeydkaasi waa muhiim yani cinda almualif raximah اllah iyo dadka madhabka aaminsan qaydkaasi waa mid muhiima min ahli yani in la yihahdo min ahli اljumuca maxaa yeele keyrkooday ku saarayaan maxaa u daliila cadadkan shiikhu uu sheegay raximah اllah asiga wuxuu daliishaday iyo guud ahaan ashaaficiya arrintaas waxay u daliishadeen xadiid jaabir radia allahu can uu yihi madat الsunaة ana fi kuli arbaciina fama fawq famaa fawqa dalika jumuca sunnadu waxay ku tagtay afartan kasta iyo wixii ka sarreeya inay jumco tahay oo jumco laga rabo macnaha afartan kasta iyo wixii ka sarreeya in jumca la salaatljumuca laga rabo ayay sunnadu ku tagtay saxaabigu hadduu sunno sheegayo ula jeedaa sunnadii nebiga calayhi isalaatu wasalaam laakiin xadiidkan culamaau lxadiid way daciifiyeen alimaamu اlbayhaqi raximah اllah wuxuu ka mid yahay min kibaari shaaficiya haddana maca dalika xadiidkan mar uu ka hadlaya wuxuu yidhaahday wa hada alxadiid miluhu laa yuxtaju bihi xadiidkan asoo kale maba la xujaysta asoo kale xujo ma gabo xadiidkan waa xadiid daciifa asoo kalena ma la xujaysta waxaa kaloo daciifiyey xadiidkan alimaamu اnawowi raximah اllah fi lmajmuuc wuxuu sheegay xadiidkan inuu yahay xadiidan sugnayn waxay kaloo daliishadeen ashaaficiya oo cadadkii ay u daliishadeen xadiid kacb bni malik radi allahu canh awalu man jamaca bihim qofkii ugu horreeyey ee jumco ooga fi lmadiina wuxuu ahaa ascad ibnu zuraara radia allahu canhu waxaa xadiidka ku jirta wa kaanuu yowmaidin arbaciin maalinkaasi waxay ahaayeen afartan markii ascad ibnu zuraara uu jumcaha dujinayo jumcihii ugu horreeyey ee madiine lagu tukado ascad ibnu zuraara dujiyey oo jumcahaasi oogay waxayna ahaayeen afartan xadiidkan waa saxiix wa kaanuu arbaciina waa saxiix laakiin daliil ma u yahay in afartan wax ka yar aysan jumca ka ansaxaynin daliilu ma aha haddii masjidkan duhur lagu tukado ama casir ee qofe uu yidhaahdo masjidkan taqriiban waxaa ku tukata laba boqol mayn laba boqol ka yar aysan ku tukan karinaa laga qaadanaya ma laga qaadanayo xasriga ah afartan ka yar jumca ka ansixi mayso xadiidkan daliilu ma aha xadiidku waa saxiix laakiin sariix kuma aha mas'aladay u daliishadeen masaladan ku saabsan cadadka jumcaha uu ka ansaxayo culammadu waxay iskugu khilaafeen ilaa shan iyo toban qowl ayay iskugu khilaafeen cadad intee la eg ayuu jumcuhu ka ansaxaya qaar waxay yidhaahdeen hal qofuu jumcuhu ka ansaxaya asaa isku khudbaynaayo keligiisaa tukanaya jumcuhuna waa ka ansaxaya qola halkaasay imaayeen qola waxay yidhahdeen laba ugu yar mid khatiibka iyo qof dhagaysta haddii la helo qolo waxay yidhahdeen saddexaa ugu yar qolo waxay yidhaahdeen laba-iyo toban baa ugu yar qolo kale waxay yidhaahdeen soddonaa ugu yar qolo waxay yidhaahdeen arbaciina ugu yar waa qoladan hadda shaaficiya iyo culamadu waafaqsan qolo kale waxay yidhahdeen kontonaa ugu yar kuwa waa sii dhaafiyeenoo waxay yidhahdeen siddeetanaa ugu yar aqwaashooda dhammaan waxaa sheegay alxaafid ibnu xajar fii fatxi ilbaari shan iyo tobanka qowl baa saas tiriyey wuxuuna sheegay xaafid ibn xajar raximah اllah qowlka ugu raajixsan cinda alxaafid wuxuu sheegay inuu yahay jamcun kaiir bilaa qaydin sida raajixa waxa waaye buu yihi jamcun kaiiru bilaa qaydin dadka jamaacadu inay yihiin jamaaco badan ayadoon tiro lagu xirayn bilaa qaydin wuxuu ka wada cadad lagu xiraayo ma laha toban labaatan soddon wax tiraho lagu xiraayo ma jiraan maxaa yeelay qeydka iyo into cadad lagu qaydo wax daliilah oo saxiixa oo masalada ku cad oo ku yimid ma jiraan bal culammada qaar waxay daliishadeen oo laba-iyo tobankay u daliishadeen laba-iyo toban inuu jumca ka ansaxayo qisadii fii sababi nuzuuli qowli اllahi caza wajal waidaa ra-w tijaarata aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima nabiga calayh isalaatu wasalaam asagoo khudbo u taagan oo jumcaynaya khudbaynaya maalin jimco ah ayaa waxaa soo gashay magaalada madiine tijaaro iyo ganacsi markaasay saxaabada in badan oo ka mid ah waxay u firdhado inay aadeen xaggii ganacsiga iyo hantida iyo tijaaradii timi ayadoo loo kala hormaraya allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha infaduu ilayha macnaa xaggeeday u yaaceenda wa tarakuuka qaa'iman waxayna kaa tageen nebi maxamedow adigoo taagan oo khudbaynaya walam yabqa macahu ila tnaa cashara rajula nabiga calayh isalaatu wasalaam agtiisa kuma harin iyo maciise ilaa labaiyo toban nin mooyaan haddii jumcuha cadadka lagu qaydayo uu yahay afartan oo afartan wax ka yar aysan jumca ka ansaxayn oo la leeyahay afartankii hadday wax ka nuqsaamaan jumcuhu waa burayaa khudbadii nabiga aaway calayhi isalaatu wasalaam ee labaiyo tobanka nin keliya ay ku soo hartay labaiyo toban nin keliyaa soo hartay hadday khudbadu ay burayso cadadku hadduu nuqsaamo khudbadii nebigaa buri lahayd calayh isalaatu wasalaam qof ku dhiiratay oo yidhi khudbadii nebigaa burtayna ma jiro laakiin waxay isku dayeen ta'wiilaad kale inay ta'wiiliyaan ama towjiihaad kale ay u sameeyaan calaa kulli xaal afartan in lagu qaydo daliil looma hayo lidaalika culammada qaar waxay yidhaahdeen cadadka jamaacadu ay ku ansaxayso ayaa jimcahana ku ansaxaya jamaacada cadadka uu ku ansaxayo jimcahuna waa ku ansaxaya waxaa wax daliilah oo tiro mucayana sheegayo dhahaya intaasi waa inaan laga yaraanin lama hayo wa an yakuuna alwaqtu baaqiyan waqtigu waa inuu yahay buu yidhi mid baaqiya macnaa waqtu ljumuca waa in jumcaha la tukado haddii waqtigiisi la dhaafiyo duhura la tukanaya wuxuu yidhi fain kharaja alwaqtu hadduu waqtiga baxo waqtigii jumcaha la tukan lahaa haddii la dhaafo aw cudimat shuruudu ama shuruudii la waayo shuruudda la weynaya waa shuruudee shuruuddii lasoo sheegay haddii la waayo sulliyad waxaa la tukanayaa duhuran salaad duhuraa la tukanaya shuruuddii lasoo sheegay waxaa ka mid ah afartan haddii laga yaraado duhuraa la tukanaya cinda shaaficiya haddii afartan wax ka afartan la gaari waayo oo tiradii afartan ay ka nuqsaanto duhuraa la tukanayaa ee la tukan maayo jumca sawaab miya markaa qowlkaas sawaab maaha jumca la tukanaya laakiin shuruudaha kale sheikhu sheegay raximahullah sida in maalan dadku aysan ahayn dad muqiimiin oo meel degan oo musaafiriin yihiin duhuray tukanayaan jumco kuma waajibin hadduu jumcaha jamaacada la tukado oo masaajid inta soo galo jumcaha oo wax ka tukadana waa u bannaantaha laakiin jumca ku waajibi maayo calaa kulli xaal shuruudahaas haddii la waayo shuruudihii sheikhu soo sheegay intii saxiixa haddii la waayo sulliyat duhuran duhur ayaa la tukanaya wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin